ciidamada jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka kumeel gaarka midowda afrika ee cadmis ayaa biyo-dhaamin u sameeyey qoysaska barakacayaasha ee ku nool xaafadda ceel jaalle ee magaalada beledweyne kuwaasoo ay saamaysay fatahaadda u geystay webiga shabeelle qoysaska ka faa'iidaystay biyo-dhaamintan ayaa kuwa danyar oo aan awoodin inay iibsadaan biyaha nadiifta madaxa qeybta arrimaha bulshada ee ciidamada jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka nabadilaalinta midowda afrika ee admis laba xidigle giire ismaaciil xaamud ayaa sheegeen markaas ay garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed horta ilaahay mahadla maanta halka mar labaadna keenay dadkan walaalaheen ee soo barakacay markaas inaa maanta maalintii labaad ah biyodhaamis u samaynayna markaa dhibta horta wax ilaahay keena weeyaan shalay tolana soomaaliya dadka walaalaheen soomaaliyed waa garab joogda markay ee abaartu taabatay markaa maantana nimcaddii ilaahay keenay iyaa dhibtanna keena markaasi barakacayaal badan marka ciidanka jabuuti gaar ahaan tayon hilnef hiilka sagaalaad iyaa maanta iyo shalayba u sameeyey markaa biyodhaamis dadkan walaalaheenay soo baxay markaas mar walna waa garab joognaa waana garab joogi doonnaa hadduu ilaa yidhaa taana waa amarra nooga yimida markaa taliskayga ciidanka gaar ahaan kuwa jabuuti iyo taliska halkan markaasi shef de batanyongan halkan nala jooga liyodna korneel markaa sharaf weyn bay noo tahay mar walba inaad garab joogsanno dadka walaalnaya dhibaataysan qaar ka mid a dadka ka faa'iistay biyodhaamintan ayaa u mahad celiyey saraakiisha askarta iyo dowladda jabuuti
magacayga waxaa la yidhahdaa dile faarax cali xaashi waxaan ka soo qaxay xaafadda kooshin waa ku mahadsan yihiin dowladda jabuuti gaar ahaan hil walaal ciidanka militariga oo maalinkii labaad lagu daaqay biyo waxaan ka codsanaynaa marka hay-adaha dawliga iyo hay-adaha madaniga iyo dadka dibadda jiro soomaaliyeed ool wixii islaan ah ilyaa iyo gaal wixii ah waxaannu ka codsanaynaa inay nala soo gaaraan marka koowaad musqulo ma haysanno marka labaad ma haysanno hooy marka saddexaad teendhadii biyaha laga geliya roobka ma haysanno qorraxi waa noo dheer suuli ma haysanno wax walba waxay naga yihiin eber magaaladii ayaan uga soo tagno waxanagii waxaannu ka codsanaynaa marka dhammaan wixii hay-ad ah ee dunida jira in ay nala soo gaaraan sidii hadda ka horba ay noogu soo gurban jireen waxaan ka soo kaxnay magaalada beledweyne khaas ahaan xaafadda kooshin biya maalinkii afraad baan degannahay annagoo oon iyo rafaad iyo qorrax iskugu kana tageen ciidamada hiil walaal ee jabuuti ee sagaal ayaa shalay nala soo gaadhay biyihii maalinka labaad bay biyaha noo shubayaan berrina hadduu cimriga annagu gaadho waa noo shubi doonaan waxaan ka codsanaynaa hay-adaha hay-adaha hawlaha ku takhallusan in naga soo gaadhaan musquul ma lihin biyo ma haysanno biyaha qolada noo shubayaan mooyeen raashin ma haysanno marakanaaca ma haysanno in naga soo gaadhaan meeshaasu xaaladdeedu aad bay u culus tahay
ciidanka jabuuti oo biyo macaan noo keenay waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol oo intaanoo walaalkeena noo gargaar noo fidiyey